xagga amniga waxaa jira howlgallo badan iyo wareegyo badan oo habeenkii magaalada kismaayo lagu sameeyo iyo jagboontiyo badan oo magaalada oo gudaha meelaha laga soo gela yaalla iyo howlgallo badan oo magaalada gudaheeda ah habeenkii iyo maalintii taas oo lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada kismaayo insha allahu tacaala sida ay dad badan la socdaan ama dadka reer kismaayo ay arkeen ama ay ogyihiin haddii la gaaro fiidkii halka saac wixii ka dambeeya waxaa socda roondooyin oo jagboontiyada taagan oo isgoysyada taagan oo meel kasta iyo xaafad kasta taagan ee ka shaqaynaya amniga waxaa kaloo jira guddi amni oo habeenkii oo saraakiil ah oo haweenkii shaqeeya oo wareega magaalada oo dhan ku wareega oo ciidamada kormeera subaxdiina insha allahu tacaala markii ay howlgalkooda soo dhammaystaanna subaxdiina guddiga amniga qaranka ee heer state ee warbixin siiya ee ay ku wada kulmaan warbixintii habeenkii ay soo qabteen wixii haweenkii soo arkeen ay ka sheekaystaan insha allahu tacaala ammaanka guud sidaas waaye bulshada reer kismaayona aad iyo aad ayay ammaanka noogala shaqeeyaan dadweynaha xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo marka guud ahaan ammaanka magaalada kismaayo aad buu u fiican yahay waxaas adduunka oo dhan ay ka dhacaan wax jiro waaye meelaha ugu amni badan ee adduunka waxyaaba noocaas oo kale ka dhacaan waa dhif iyo naadir markay dhacaan waa la daba joogaayo waa la soo qabtaayo wixii la soo qabtana insha allahu tacaala waxaa la soo saari doonaa maxkamad oo waa xiran yihiin inta kalena waa lagu raajoogaa waxyaabaha iska dhacdhaca guud ahaan soomaaliya ayaan la midnahay gaar ahaan laakiin annagu soomaaliya inteeda kale waxaad moodaa inaan magaalada kismaayo ka maamul goboleed jubbaland aan ahaan inaan aad iyo aad xagga amniga ugu fiicanahaad moodaa waa naadir mar iyo dhif wax dhaca waxaasoo dhan adduunka waxaas ka jiraan waxaasna wax oo hadda ammaanka hadda khalkhalgeliya ama ammaanka wax looga dhimayo ma aha waanu ku raajoognaa wax alla wixii aragnana waa la soo qabtaa insha allahu xabsiyadaa la geeyaa kadibna maxkamadaa jira oo la soo saaraa marka waxaas wax sidaa hadda loo buunbuuniyo ama wax saa u weyn ma aha insha allahu tacaala waa jiraan waxaas oo daaqadaha lagu dejiye oo mar iyo laba ah waana la soo qabtay inta badan xabsiyada ayayna ku jiraan insha allahu tacaala waxaana la horkeeni doonaa cadaaladda insha allahu tacaala maxkamadaha la horkeeni doonaa cadaaladdan lagu marsiin doonaa waxaasna wax weyn ma aha waa sanadkii ama labadii sano hal mar wax dhaca guud ahaan soomaaliya wax ka dhaca tarteesaan iyo adduunka intiisa kale marka waxaas wax weyn ma aha insha allahu tacaala wixii dhacayna waa la soo qabtay qaarna waa lagu raajiwa qaarna waa la soo qabtay xabsiyada yaaliin insha allahu tacaala maxkamadan la soo taagi doonaa la raadiya waana la soo qabtaa howlgalladaas waa jiraan waana la soo qabtaa marna dhankaas oo kale waa dhanaca amniga waaye wixii amni ahna insha allahu tacaala wixii la soo qabtana waxaa la geeya xabsiyada xabsiyada markii la geeyay howlahooda iyo barasoodkoodii la dhameeyana maxkamada ayaa la soo saari doona insha allahu tacaala howlaha amnigana insha allahu tacaala dadweynaha sida guud dhammaantooda dadweynahoo dhan in loo soo bandhigo ama loo sheegsheegma ahe qolooyinkii shaqada ku lahayd ayaa hawshaa faraha kula jirta oona hawshaa wax ka dhahay qolooyinkan kolleyba nabadiidka ayaa ka mas-uula qaraxyada dhaca insha allahu tacaala kullinga soomaaliya o dhan waxaasoo dhanna ka dhacaan marka insha allahu waxaasna waa iska dhammaan doonaa insha allahu